bulshada soomaaliyeed weliba ay muddo iyo hanqal tiigayna sidii uun ku faa'iidaysaday lahayna kheyraadka dalka kajar oo uun ku horiyay shidaalka kaasi oo lagu ogaaday sahmin horey lan sameeye nasiib daristee dagaaladii muddada dheer dalka kajarana suurdigeli waayitiinti lahasaara wasiirka bataroolka iyo macdanta xukuumadda federaalka soomaaliya cabdirasaaq ah cumar maxamed iyo sheegintay ceelalka sahmiynta laga sameeyey shidaalka laka helay inta badan iyo ka aalana galmudug walina wehiliyey koonfur galbeed iyo hiirshabeelle bilowga sanadka hadareere labada kun labaatan iyo shanta dowlada soomaaliya bilaawa doonta qodobka shidaalkaasi walina qodo doontay dowlada turkiga oo heliiskaas la lagaali
annaga horta waxaan culays ka saaraynay dhanka badda dhanka beriga culays ma aanan saarin sababtana waxaa waaye marxaladda amni ee dalka uu ku sugan yahay ayaa waxay fududdahay in shidaalka badda ku jira lasoo saaro marka la barbar dhigo shidaalka beriga ku jiro maadaama ay saas tahay waxaan culeyskayna saarnay dhanka badda waddanka soomaaliya wuxuu leeyahay ilaa laba boqol iyo lixdan laba boqol iyo in ka badan oo block oo badda waxaan ka hadlaya keliya offshore marka la yirahdo ama badda marka laga hadlaayo ilaa ayaa haddana shirkadaha aan heshiiska la galnay haddii aa fiiraysa maabkaas tusaale ahaan waa arkaysaa inta xirmo ama block ee aan bixinay waxaa ka mid a sida hadda ka muuqato sida ay tilmaamayaan guduudka midabada guduudka ahna waxaa waa saddex block sidaa arkaysaan shirkadda turkiga ah xirmada boqol iyo konton iyo labo boqol konton iyo saddex iyo boqol iyo afartan iyo laba waa guduudka uu ku qoran yahay waa maya dhammaantood waa galmudug waaye waa xuduudka oo hirshabeelle ay ku aadan tahay laakiin waa galmudug waa dhammaantood sidaasi lamida midabka oo oo ah cagaarka wuxuu tilmaamayaa saddexda blog ee aan la galnay liberty petroleum oo iyagana arkaysa laba inay ku yaalaan midna wuxuu ku yaallaa south west midna wuxuu ku yaallaa jubbaland midna wuxuu ku yaallaa galmudug marka intaas inta kaleeto ujeedada oo maabka uu tilmaamayo dhowr laba boqol in ka badan waaye laba boqol iyo lixdan miyaa maaqan meelahaas waaye marka laisku daro offshoreka keliya marka intaasoo oo xirmo ayaan leenahay waxa aan hadda bixinay oo aan ka hadlaynana hadda waa saddex iyo toban cil keliya hadda octoober insha allah waxay samayn doonaan three d seismic three d seismic wuxuu soconaa laba bilood ilaa iyo saddex bilood ugu badnaan processinkii waagii hore waktiga badan qaada jirtay maadaama teknolojiyada ay marba marka ka dambaysa horumaraysa hadda wax badan ma qaadato waxaa lagu process garaynaa oo lagu turjuma iyada dhanbo muddo aan ka badnayn laba bilood ilaa saddex bilood marka waxaan is leeyahay turkiga waktigan heshiiska la saxiixno maaj ahayd ilaa waktiga ay qoditaanka samaynayan waxa u dhexayn karta waa hal sano hadda haddii octoobar ay yimaadaan ilaa november ay ku dhameeyaan three d seismiga november december iyo january iyo xitaa february ku dar ay sameeyaan turjumaadii iyo processinkii dhaytada april way bilaabi karaan qoditaanka way bilaabi karaan marka waa arkaysaa waxa waktiga badan qaata waxaa waaye sahminta hore iyo processinka hore ayaa wakti badan qaada jirtay marka hadda wakti badan ma oo harsan ma jiro waxaan is leeyahay qoditaanka shidaalka soomaaliya bilowga sanadka soo socda labada kun iyo shan iyo labaatanka uu bilaabana cabdullaahi raalka noq dowladooyinka dambeeyay dalka hamaren iyo weliba dadaalanka jarana sidii shidaalka dalka ka jari lahan saara lahay si shacabka soomaaliyeed daruufaha kadaba dheeraaday lanku saara inkastoo weli daruufo amni too dhaqaale too siyaasadeeda dalka ka jarta